أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati alcankabuut aayadda lix iyo labaatanaad ayaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa nabiyullaahi ibraahim qowmkiisii markii uu wacdiyey oo uu towxiidkii iyo uu kala hadlay iyo iyagii cibaadada ay hayeen markaas oo ay isku jeclaayeen oo kalgacaylka iyo sabab ay isku xiriiriyaan ay ka dhigeen inay tahay asnaam iyo awthaan qiyaamaha marka la tagana layskugu gaaloobi doono oo mid midba midka kale uu ku diidi doono iyagiina marka sidaa ay nabiyullaahi ibraahim ku faaruqeen oo ay ku tashteen inayba dilaan oo inay gubaan iskuna dayeen ilaahay ka badbaadiyey markii sidaa ay dhacday ayaa nabiyullaahi ibraahim uu marka tegayaa oo uu aadayaa halkaas iyo shaam dhulka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray inuu u hijroodo hijrada iyo wixii uu ka helay meesha ayaa alla labadan aayadood uu noogu tilmaamayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fa aamana lahu waxaa u rumeeyey ibraahim luutun luut ayaa u rumeeyey wa qaala wuxuu yidhi ibraahim innii aniga muhaajirun mid hijroonayo oo tegaya ayaan ahay ilaa rabbii rabbigay intii ka ah meeshii uu rabbigay i amray inaan u hijroodo mid u hijroonayo tegayaan ahay innahu rabbi huwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag weeyaan alxakiimu ee falsan sidii buu yeelay marka wawahabnaa alla wuxuu yidhi wawahabnaa lahu waxaanu ibraahim u hibeynay isxaaqa isxaaq ayaan u hibeynay iyo wayacquuba iyo yacquub wajacalnaa waxaanu yeelnay fii duriyatihi ubadkiisa dhexdooda annubuwata nebinimaan yeelnay walkitaaba kutub ayaan yeelnay wa aataynaa waanu siinay hu ibraahim ajrahu ajrigiisii baan siinay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa inahu isaguna fi laakhirati aakhirada dhexdeeda la min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid ahaaday marka adduun iyo iyo khayr adduuniya mid aakhira alla iskugu daray markii uu amarka alla qaatay adkaystay sabray wax allaale wixii alla uu faray uu la yimido uu dhammaystiray ayaa alla sidaa ku abaalmariyey marka imtixaanka ay kusoo bilaabatay suuradda ibtilaa iyo imtixaan ayaa naloo sheegay oo dadka inaan looga tegaynin aamanaa imtixaankaasna ambiyada inuu u badan yahay ayaa nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo waxa uu yidhi ashaddu nnaasi ibtilaa'an alambiyaau huma alamhalu faalamhal dadka waxaa ugu imtixaan badan ambiyada ilaahay dabadeed markaa yacnii kan u iyaga markaa la mid ah kan lasii mid ah sida ay dadka u kala iimaan badan yihiin ayaa imtixaankuna uu ugu yimaadaa nabiyullaahi ibraahim marka imtixaanadaa faraha badan ayaa qabsaday wouna ka soo baxay oo suuratu najmi ayaan ugu tegaynaa wa ibraahiima aladii wafaa waa oofiyey wixii alla uu ku imtixaanay suuratu lbaqarana waa soo marno waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna waa dhammaystiray nabiyullaahi ibraahim halkanna marka taa unbau alla ka hadlayaa oo alla wuxuu yidhi faaamana lahu faaamana liibraahiima ibraahim waxaa u rumeeyey luutun luut baa u rumeeyey wa qaala wuxuu yidhi in qaaladan marka waxaa loo celinayaa waxaa loo celinayaa nebiyullaahi ibraahim saasaa loo badan yahay qataade iyo ibraahimu nakhaci iyo sidaas ayay leeyihiin ee qaar waa jiraan marka u celinayaan luud u celinayana waa jiraan laakiin wawahabnaada ka dambaysa marka la fiiriyo siyaaqa iyo sibaaqa labaduba waxaa laga fahmayaa hadalkan waxaa dhahaya inuu yahay nebiyullaahi ibraahim ayb luud marka nebiyullaahi ibraahim iyo luud ilmo adeeray ahaayeen oo kaana luutun ibna akhiihi yacni waxaan ujeedaa wuxuu ahaa ibna akhiihi walaalkiis ayaa dhalay adeero uu ahaa ayb isagaana marka ugu horreeyey oo rumeeyey nebiyullaahi ibraahim luud baa ugu horreeyey wax rumeeyo ayb wa qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim inii aniga muhaajirun ayaan ahay mid tegayo oo hijroonayo isagaa ugu horreeya baa la yidhi wax hijro sameeyey wuxuu ka hijrooday dhulkan baabil oo ay deganaayeen ama ardu kancaan oo hadda ciraaq dhaca dhulkaas ayaa uu ka hijrooday uu ka tegay waxaana la amray shaam inuu aado dhulkaas oo ilaahay subxaanahu watacaala uu barakeeyey suuratu lacraaf sida aan kusoo marnay dhulkaa shaam ayaa marka loo la amray hijradii marka alla faray ayuu tegayaa laba arrinba waa laga qaadanayaayo hijrada muhimadda ay leedahay hijradaasuna labay u qeybsantaa macnawiye iyo xisiya midda xisiyada ah waxaa weeyaan dhul diinta aadan ku haysan karin inaad intaad ka tagto meelaa ku haysan karta aada aadid ood rabbigaa ku caabudi kartid haddii aada awoodi kartana waajibay kugu tahay adiga ee taasina ma dhammaanin mana go-ayso ilaa iyo qiyaami saaca saasay u soconaysaa hijrada ee macnawiga ahna waxay tahay qofku inuu macaasida ka hijroodo wax allaale waxaa alla necab yahay ina inuu ka hijroodo oon lagu arkin labadooda marka midaana asala lianna waxa uu qofku uga tegayo dhul diintiisa uunan ku haysan karin ee uu u aadayo dhul diintiisa uu ku haysan karo waa in macsida uu ka dheeraado waayo un ujeedku marka midna waa asal midna waa farac ee qofku haddii uu ardiga dhulka markaa diinta uunan ku haysan karin intuu ka tago ee uu tago dhulkii islaamka haddana uu ilaahay caasiyo si la rabo maaha iyada ile waxaa loo hijroonayaa inaan ilaahay la caasinin waaye ayb marka nabiyullaahi ibraahim muhaajir ilaahay u hijrooday dartii yacni isagao dhulkiisii kasoo tegay ee dhul kale tegay oo uunan aqoonin una tegay ilaahay dartii iyo inuu meesha alle ku caabudo isagaa ugu horreeyey ee hijrada kaleo taariikhda gashay waa tii nebigeenna salawaatullaahi wasalaamuhu caleyhi isagana magaaladii uu ku dhashay buu ka tegay madiina u hijrooday si diintii iyo dacwadii iyo uu halkaa uga faafiyo marka hijradu waa xal marar badan waa laga waana lagama maarmaan wa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim inii aniga muhaajirun mid tegaya oo hijroonayaan ahay ilaa rabbii rabbigay intii ka ah marka macnuhuna waxaa weeyaan ila aljihati alatii amaranii rabbii meeshii rabbigay ou i amray inaan aado oon u hijroodaan tegaya ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa ilaa rabbii ilaa ridaa rabbii rabbigay raalli ahaanshihiisa ayaan aadayaa meeluu rabbi raalli igaga noqonayo ayb waxaa kaloo lagu macneeyay ilaa xaysu amaranii meesha uu i amray ayaan tegayaa rabbigay inahu rabbi huwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waayo alxakiimu ee falsan markuu sidaa yeelo amarkii alle uu qaatay ilaahay ilmo ayuu siiyey hore ilmo uma lahayn oo markii hijradii iyo amarkii uu qaatay dhulkaa uu tegay baa ilaahay isxaaq u hibeeyey isxaaq gadaashiisna yacquub wawahabnaa lahu waxaanu u hibeynay ibraahim isxaaqa isxaaq iyo wayacquuba iyo yacquub oo isaga ka dambeeyo wiilkiisa isxaaq uu dhali doono wajacalnaa waxaanu yeelnay fii duriyatihi ubadkiisa dhexdooda annubuwata nebinimadii iyo walkitaaba ayaanu yeelnay kutub isagaa markaa duriya ambiyo badan baa ka dhalatay ka farcantay kutub baa ilaahay ugu deeqay iyo iyo nebinimo walkitaaba marka asha ku jirta waa jinsiye marka waxaa loo jeedaa jinsul kutub kutub dhammaanteed hal kitaab lagama wado wa aataynaahu waxaanu siinay ajra ibraahim ajrahu ajrigiisii baan siinay fi dunyaa baan ku siinay ajrigiisa maxaa ugu weynba waxaa ugu weyn in dabkii laga badbaadiyey markii inta la qabtay dab lagu tuuray ilaahay inuu ka badbaadiyey oo uu garabkiisa galay ayb wa inahu isaguna fi laakhira oo ilmahan la siiyeyna waa iyadana sidoo kale waxaa weeyaan ajrigiisii oo adduunyadii lagu siiyey wa inahu ibraahim isagu fi laakhirati aakhiradana dhexdeeda lamina asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid ahaanayaa wa luutan id qaala liqowmihi inakum lata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin wa luutan wa arsalnaa luutan luut ayaan dirnay id waqti baan dirnay qaala liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi inakum idinku lata'tuuna waad la imaanaysaan alfaaxishata xumida ayaad la imaanaysaan maa sabaqakum xaal ounan idinkaga hormarin bihaa bilfaaxishati xumidii min axadin ay axadun iyadoo qofna uusan idinkaga hormarin oo aada idinka ugu horey ugu horeysaan ayaad faaxishadii la imaanaysaan axadkaas oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah a inakum idinku lata'tuuna ma u imaanaysaan alrijaala ragga miyaad u tegaysaan fil adbaari xagga dambe miyaad uga tegaysaan wa taqtacuuna ma jaraysaan alsabiila waddada miyaad gooynaysaan oo dadka aad ka jaraysaan wa ta'tuuna ma la imaanaysaan fii naadiikum golayaalkiina dhexdooda almunkara munkarkii miyaad la imaanaysaan ood golihiina munkar miyaad kula imaanaysaan famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabkoodii ay u jawaabeen isaga ilaa an qaaluu ilaa qowluhum qowlkoodii iitinaa noola kaalay bicadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa noola kaalay in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheego sidaabaa warkoodii uu noqday wa luutan wa arsalnaa waanu dirnay luutan luut ayaan dirnay qowmkiisii baan u dirnay saduum ayaa lagu diray waanan soo marnay qisadiisa iyadoo faahfaahsan id waqti ayaan dirnay qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi inakum idinku lata'tuuna inakum marka xarafkan quraa'da marka sidaasay akhriyeen qaarkood qaarna ainakum ayay akhriyeen ayb oo marka hadda inakum marka la akriyana waa iska qabar ayb qaarna marka ta hore midda dambe iyada kulli su-aalay akhriyeen istifhaam ta dambe midda hore waa tay isku khilaafsan yihiin abu camar iyo xamze iyo kisaa-i iyo shucba can caasim aayinakum bay iyagu akhriyeen bil istifhaam inta kalena bila istifhaamin bay akhriyeen midda labaadna way isku waafaqsan yihiin bil istifhaami in la akriyo marka wuxuu yidhi id waqti qaala liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi inakum idinku lata'tuuna waad la imaanaysaan alfaaxishata xumidii baad la imaanaysaan faaxishadana de waa ragga oo gadaal looga tago maa sabaqakum iyadoo uunan idinkaga hormarin bihaa faaxishadii min axadin ay axadun qofna uunan idinkaga hormarin qofka oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah marka jumlada maa sabaqakum xaalo waay yacnii idinka waxaad la imaanaysaan faaxishada idinkoo aada idinka idin ugu horeysaan oon la idinkaga horreynin de shayga qofka markuu isaga xumida ugu horeeyo oo qofka ugu horeeyo la imaanayaa oo isagu yahay waa ka foolxun yahay marka isaga looga horreeyo dad oo uga dayanayo leanna maxaa yeeley markani waxaa ku jirto ikhtiraac faaxishadiina waa ikhtiraacaya xumidiina waa samaynayaa in allaale intii samaysa dembigoodiiba yeelanaya iyagaa marka ugu horreeyey sidaa marka waa tawbiiq iyaga lagu tawbiiqinayo ainakum idinku idinka lata'tuuna ma u imaanaysaan idinku alrijaala raggii miyaad u imaanaysaan fil adbaari xagga dambe miyaad ugaga imaanaysaan wa taqdacuuna ma jaraysaan alsabiila waddadii marka wataqdacuuna asabiila waddadan ay jarayaan siday ahayd yacnii waxaa la leeyahay waddada waxay ku jarayaan faaxishada lafteeda oo haddii qof musaafira oo dhulkooda soo mara waa qabsanayaan markaasaa dadkii safarkaaba waddadoodii waa ka go-een oo kuwii baa meesha taagan bay leeyihiinoo waddadii marka iyo ay mari lahaayeen bay iyaga uga leexanayaan faaxishadoodii taas marka waa jidgooyo waa dembi xun oo faaxisho ah laba haddana wuxuu sababayaa marka jidgooyo inay u noqdaan dadkii m musaafiriinta iska ahaa dayib macna marka waa sidaas macno labaadna waxay tahay wa taqdacuuna sabiila waddadii alla oo ilmaha ku beerayay baad jaraysaan oo haddaad gadaal ka isticmaashaan raggii ee ilmo dhalan maayaan waddadii alla ilmaha inay ku dhashaan ay ugu talagalay baad goynaysaan ood jaraysaan macnaha labaadna marka waa lagu macneeyaa wuu ku jiraa wa ta'tuuna waad imaanaysaan fii naadiikum golahiina dhexdoodana almunkara baad la ayaad kula imaanaysaan marka wata'tuuna fii naadiikum naadiga waxaa la yidhaha meesha dadku isugu yimaadaan oo raggu isugu imaadaan oy ku sheekaystaan marka waa gole golihiinii baad marka iskugu imaanaysaan munkar baad kula imaanaysaan marka meeshaasi munkarkaasi marka xadiid tirmidi oo warinaya fi tafsiiri suurati alcankabuut wuxuu leeyahay min xadiidi ummi hani waxay tihi rasuulkan su-aalay wata'tuuna fii naadiikum lmunkara qultu ma lmunkaru waa maxay munkarka aladii kaanuu ya'tuuna ay la imaan jireen qaala wuxuu yidhi kaanuu yadif kaanuu yaxdifuuna ahla turuq dadka waddada marayay tuuriyeyn jireen wayaskharuuna bihim waa ku qosqosli jireen waa ku jeesjeesi jireen xadiidkan marka sidaas ku macneeya munkarkii intay soo qaataan marka dhagax ayaa dadka waddada maraya intay ku golahoodii bay fadhiyaan dad ama qof marku soo maro dhagaxdaas bay ku tuurtuurayaan waa ku jees-jeesayaan waa ku qosqoslayaan ayb macnahaasaana marka ugu wanaagsan aayadda macna markaa lagu macneeyo maadaama uun athar ama axaadiid la weheshanayo ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa majaalistooda isugu tegi jireen meelaha ay isugu yimaadaan bay isku korkori jireenba sidaana waa waa laga waa laga macneeyaa qaar cabdullaahi ibnu salaam wuxuu leeyahay isaga kaana yabsuqu bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaleu ku candhuuf tufi jiray waa dad dhaqankii ka dhumay oo waxyaabahaas waxaadan kula yaabaynin dad waaweynoo waxaa sameynayo waa maxay waxaadan u dhehaynin ee marka horeba inay gadaal rag uga tagaan nin keenay waxaas ma u daahayaa marka dad la dhagaxyeeyo iyo candhuuf laysku tufo iyo dad lagu jees-jeeso iyo waxyaabaha ka dhammaan maayaan iyo waxyaaba la mid ahba ayb wa ta'tuuna ma la imaanaysaan fii naadiikum golayaalkiina dhexdooda almunkara munkarkii miyaad la imaanay ayaad kula imaanaysaan famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabkoodii ilaa an qaaluu ilaa qowluhum inay yidhaahdeen oraahdoodii maahay wax kale ma ahaanin iitinaan noola kaalay bicadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa in kunta haddaad tahay adigu min asaadiqiina kuwa runta sheegayo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi luut rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii ii gargaar cala alqowmi qolo korkooda iiga gargaar qolo almufsidiina uxalleeyo qolowa mufsidiin oo dhulka fasaadinayo dushooda allow iiga gargaar walamaa markii jaa-at ay timid rusulunaa rususheenna ibraahiima ibraahim markay u yimaadeen bilbushraa bishaaradii ay ula yimaadeen waa isxaaq bishaaradii loogu bishaareynayee qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu muhlikuu ahli haadihi qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anaga muhlikuu ahli haadihi tan dadkeeda kuwii halaagayaan nahay tan day alqaryati magaalada ah ina ahlahaa dadkeedu kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim ina fiihaa magaalada dhexdeeda waxaa ah luutan luut ayaa ah oo ku sugan addoon wanaagsan baa ku jiro qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu inagaa aclamu og oo ku ogaal badan biman ayaanu ku ogaal badannaon ognahay fiihaa magaalada dhexdeeda ahaaday waa ognahay lanunajiyanna lawallaahi yanunajiyanna waan korinaynaa oo korinaynaa hu isaga luud iyo wa ahlahu iyo ehelkiisa ila mra-atahu xaaskiisa ma ahane kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa haro oo qoomkeeda kuwa ku harayo ayay iyadu ka mid noq ayay ka mid ahaatay yacnii sidaasay ahaan doontaa markaa markay yidhaahdeen iitinaa waxaad haysa bicadaabi illaahi in kunta min asaadiqiin ayaa ilaahay uu baryay oo qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii ii gargaar cala alqowmi qolo korkooda igaga gargaar almufsidiina wax fasaadinayo daacadii rabbina ka tegay dhulkiina macsi ku hallaynayo rabbiyow kuwaa iiga gargaar ayuu yidhi walamaa markii jaa-at ay timid rusulunaa rususheenna ibraahiima ibraahim markay u timid bilbushraa bishaaradiina ay ula timid bishaaradii ilaahay xaggiisa ka ahaatay isxaaq iyo yacquub qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu muhlikuu ahli haadihi tan oo qaryada marka saduun baa loo jeedaaye tan dadkeeda kuwii halaagayaan nahay inagu tanday alqaryati magaalada ah magaala qaryadan tan ah dadka joogaa kuwii halaagayaan nahay annaga sidaabay malaa'igtii ku yidhaahdeen nebiyullaahi ibraahim ina ahlahaa dadkeeda kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falay ahaadeen oo dadkeedu waxaa loo halaagayaa waa dad dulmi falay qaala wuxuu yidhi markaa dood baa marka meesha uu kala galay nebiyullaahi ibraahim malaa'igtii ee doodaasina suuratu huud ayaanu kusoo marnay falamaa dahaba can ibraahima arawcu wajaathu lbushraa wajaa'athu lbushraa yujaadilunaa fii qowmi luud markii bishaaradii u timid oo argagixi uu ka baxay wuxuu bilaabay inuu nagula doodayo sha'niga luud qoomkiisa oo uu leeyahay qof nebi baa ku jiro dad wanaagsan baa ku jiraan sidaa inuu dhahayo waatii marka ay yidhaahdeen yaa ibraahimu acrid can hada inahu qad jaءa amru rabbika wainahm aatiihim cadaabun gayru marduud cadaab aan la celinaynin ayaa kuwan hay yaa ku soo fool lehe adiga iskaga jeesaa la yidhi annaga noo dah halkan marka dooda marka taasu ahay qaala wuxuu yidhi ina fiihaa qaryada dhexdeeda waxaa a luutan luud baa ku sugan oo addoon wanaagsan ah qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga aclamu ku yacni og oo ku ogaal badan biman axad fiihaa magaaladaa ku dhex jiro qof suuban ah lanunajiyanna waan korinaynaa oo korinaynaa hu luud iyo wa ahlahu ehelkiisii raacee mu'miniinta ahaa ila imra'atahu haweenaydiisii maahane kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa haraya oo meeshay iyada ku haraysaa marka meesha waxaa laga qaadanayaa hadda haddii xumaantu ay badato cadaabka waa imaanayaa ee qofkii xumaanta reebi jiray oo diinta u taagnaanaad ilaahay isagaa badbaadinaya oo nebiga sala allahu calayhi wasalam habeen buu intuu soo kacay ayaa wuxuu yidhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyawma min radmi ya'juuja wama'juuja midlu hadihi subxaana allah maada futixa alyawm min alkhazaa'in allah waxaa khasaa-in la furay maanta bacaawo badana ya-juuj iyo maajuuj ayaa ayaa radmigoodii intaasoo kalea laga furay isagoo markaa qaylinaya nebiga sala allahu calayhi wasalam markaasay zaynab oo xaaskiisii ahaydaa waxay ku tihi anahlaku wafiina saalixuun rasuul allow ma halaagsamaynaa iyadoo aynagu jiraan dad wan wanaagsan markaasuu wuxuu yidhi nacam idaa kahura alkhabath haah buu yidhi waa halaagsamaysaan hadday xumaantu badato marka xumidu hadday badan tahay nebi xataa hadduu dadkii dhex joogo iyagii waa laga badbaadinayaa dadka wixii macruufka faray munkar ka reebay kuwan kale laakiin waa la xaaqayaa oo halaagii ka badbaadi maayaan leanna xumidii baa badatay ileen marka in xuma macruufka la faro munkarka laga reebo la reebo oo dadku in markaa yacni ilaahay ay addoomo u noqdaan iyo allana ay markaa caabudaan dadkana aynan dhibin xuquuqdiisana ku xadgudbin maslaxo caama qof kasta ugu jirto leanna halaagaas ayaa lagaga baaqsanaya ayaa lagaga baaqsanaya haddii laakiin aan sidaa la yeelin waxaa imaanaysa marka halaag aada u dhib badan oo caam ah ayb oo ay dhici karto xataa qofkii wanaagsanaa ee aan macruufka fari farin munkarkana reebin isaga laftiisa marka inay yacni galaafato mushkiladaas ayb haddii marka ambiyada ilaahay oo nool sidaa marka dadkii maadaama ay xumaantii badatay la halaagay ee ambiye haddaynan dadkii ku dhex jirin maxaad umalaynayba marka ayb qofku marka mar walba inuu cabsado waayo waxa dembi dhacaya ama waxa la sameynayo qofku inay yacni cabsi iyo welwel ku hayso waayo ilaahayna in looga towbad keeno walamaa an jaaءat rusulunaa luuطan sii'a bihim wadaaqa bihim darca waqaaluu laa takhaf walaa taxzan walamaa markii an jaa-at ay u timid rusulunaa rususheenna luutan luut markay u timid sii-a waa la xumeeyey oo waa la ciilay bihim bisababihim iyaga sababtood ayaa lagu xumeeyey nebiyullaahi luud wadaaqa waa ciriirtiyoomay bihim bimaji-ihim iyaga imaan imaanshahooda darteed darcan min jihati darcin ayuu ku ciriirtiyoomay xagga laabta waa ka ciriirtiyoomay nebiyullaahi luud oo martibaa kuu timid kuwiina waa joogaan buu ayuu leeyahay martidii buu marka u ciishooday dartood wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin walaa taxsan ha murgin innaa annaga munajuuka kuwii ku korinayaannahay waa ku badbaadinaynaa adiga wa ahlaka wanunajii waan badbaadinaynaa ahlaka ehelkaagana waan badbaadinaynaa ila mra'ataka xaaskaaga ma ahane kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa harayo innaa anagu munziluuna kuwii soo dejinayaan nahay calaa ahli haadihi tan dadkeeda korkoo korkeeda tanday alqaryati magaalada ah rijzan cadaab kuwii kusoo dejinayaan nahay cadaabka oo mina samaa'i samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda dartood ayaanan cadaabka ugu soo dejinaynaa yafsuquuna daacada rabbi inay ka baxayeen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah taraknaa waanu ka tagnay minhaa qaryadaa xaggeeda aayatan baan uga tagnay wax lagu cibro qaato aayadda oo bayinatan cad ayaan uga tagnay liqowmin qolaan uga tagnay qolada oo yacqiluuna wax garanayaan oo caqli laho wax fahmayaan walamaa markii an jaa-at ay timid rusulunaa rususheenna luutan luut ay u timid suuratu huudna aayaddan oo kale waa kusoo marnay an ma lahayn midaasi walamaa jaa-at rusulunaa walamaa markii an jaa-at ay timid rusulunaa rususheenna luutan luut ay u timid sii-a waa la xumeeyey nebiyullaahi luut bihim bisababihim iyaga dartood ayaa loo xumeeyey oo macnaha waa la ciilay ayb ciil baa markaa qabtay martidiio u timid iyo kuwan oon dhaafaynin markaasuu isagii dhammaa waa isla waa yacni murug iyo ciil ayaa marka ku yimid wadaaqa wuu ciriirtiyoomay bihim ay bimaji-ihim iyaga imaatinkooda dartiis darcan min jihati darcin xagga laabtana ciriiri waa ka ciriirtiyoomay marka darcan waa waa tamyiiz tamyiizkaasna marka waxaa weeyaan muxawal can ilfaacil ay macnuhu wuxuu noqonayaa wadaa wadaaqa darcuhu wadaaqa waxaa ciriiri noqday darcuhu waa tamyiizkii muxawalka ahaa waayo asalkiisana faaciluu kasoo gadoomay ayb ay wadaaqa darcuhu laabtiisii baa ciriiri noqotay nabiyullaahi luut bihim bimaji-ihim iyaga imaatinkooda darteed ayay saa ku saa ku noqotay wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin walaa taxsan ha tiiraanyooninoo ha murgin iska daa marka de iyagii waxay ka dareemeen inuu saa xaalkiisu yahay suuratu huudna waaba calaacalay oo low ana lii bikum quwatan ow aawii ilaa ruknin shadiid waa kii sidaa yidhi markaabay waxay yidhaahdeen laa takhaf ha cabsanin walaa taxsan ha murgin inaa anagu munajuuka kuwii ku korinayaan nahay waa ku badbaadinaynaa adiga wa ahlaka wanunajii ahlaka meeshani marka wa ahlaka haddii la yidhaha waxaa lagu cadfayaa munajuuka kaafka ku jiro ee kaafkaasi waa fii maxali jarin idaafau ku jaran yahay ayb munajuuna ayay ahayd waa la idaafeeyey nuuntaa la jaray idaafada darteed baa loo jaray kaafkii baa marka lala yimid munajuuka kuwii adiga ku korinayaan nahay ee idaafaduna xukunkeeda waa waa majruur idaafadu waa jaran tahay hadday jaran tahay marka waa ahlika in la dhaho maynan ahaan lahayn ama yacni waa waa sidaa ama wa waa munaji ahlika lama ma ahane marka waa ahlaka hadda waa waa kor dhigan tahay marka waxaa wanaagsan in loo soo qadaro ficil caamil in loo soo qadaro caamilkaas baana nasbinayo ahlaka wuxuuna noqonayaa caamil munajuuka la macno ah wanunaji ahlaka ay wanunaji waan korinaynaa ahl ahlaka ehelkaaga qaar baa iyaga laakiin waxay leeyihiin macnaha le ha layska fiiriyo waa ahlakada kaafka ha lagu cadfo iyadoo macnaha la fiirinayo maxaa yeelay kaafkaani mudaafu ilayhi haba iska ahaadee laakiin xagga macnaha waa mafcuulu bihi munajuuka waxay la mid tahay nunajiika oo kale iyadoo la yidhi way adaan ku korinaynaa aan ku badbaadinaynaa marka maadaama ay tahay yacni marka wasfigan wasfigan baa mafcuulkiisii loo idaafeeyey maadaama mafcuulkuna uu yahay mansuub iska ahaan jiray sidaas oo kalena qaar baa yidhi marka laakiin siiba weyhi isaga dariiqadiisa wanunaji ahlaka in lasoo qadaro wa inaa anagu munajuuka kuwii ku korinayaan nahay adiga wa ahlaka waa nunaji ahlaka ehelkaagana waan korinaynaa ila mra'ataka xaaskaaga ma ahani kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa harayo kuwa haray ayay ka mid ahaato dadkii dadkii bay ku haraysaa dadkeedii inaa anagu munziluuna kuwii dejinayaan nahay calaa ahli haadihi tan dadkeeda korkeeda tanday alqaryati magaalada ah rijzan cadaab kuwii ku dejinayaan nahay cadaabka oo mina samaa'i samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen ya yafsuquuna inay daacada rabbi ka baxayeen yacni bikownihim yafsuquun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe tarak taraknaa waanu ka tagnay minhaa min hadihi alqaryati qaryadan waxaanu uga tagnay xaggeeda aayatan baan uga tagnay aayad aayadda oo bayinatan cad liqowmin baanu uga tagnay liqowmin marka jaari majruurkan waxaa bannaan in lagu tacalluujiyo taraknaa waxaa bannaan in lagu tacalluujiyo bayinati bayinatanta lafteeda ayb oo haddii marka taraknaa lagu tacallujiyo liqowmin baan uga tagnay wey bayinatan marka lagu tacallujiyana waxaa weeyaan liqowmin bay u caddahay qowmka oo ya yacqiluuna wax garanayaan aayad cad baan uga tagnay liqowmin u cad qolo ilaa jaari majruurka mar walbaa meesha lagu tacallujinayo waa meesha laqbada u danbeysa markaa nacam uu ku xirmaye liqowmin qolo ayay u caddahay ama liqowmin qolaanu uga tagnay qolada oo yacqiluuna wax garanayaan oo wax fahmayaan wa ilaa madyana akhaahum shucayban faqaala yaa qowmi icbudu llaha warju lyawma alaakhira walaa tachow fi lardi mufsidiin wa arsalnaa waan dirnay ilaa madyana reer madyan intii ka ahna waxaanu u dirnay akhaahum walaalkoodii shucayban shucayb ahaa fa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda warjuu rajeeya alyowma maalinka alaakhira dambana rajeeya oo damac iyo quudarayn ha idinkaga jirto hadda daaco samaysta saad aakhira u rajaysaan wax fiican walaa tachow ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa mufsidiina xaal aad tihiin idinkoo fasaadinayo fakadabuu way beeniyeen hu waay nabiyullaahi shucayb faakhadat hum fa akhadat waxaa qabatay hum iyagu alrajfatu midii gilgilaysay tii markaa yacnii dhulka yacni iyo laabtooda midii gilgilaysay ka gariirinaysay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwii markaa aruman oo kuudkuudado fii daarihim degmadooda dhexdeeda meeshii ay deganaayeen wa ilaa madyana wa arsalnaa waanu dirnay ilaa madyana reer madyan intii ka ah akhaahum walaalkood ayaanu u dirnay shucayban shucayb ah ahaa walaalkood shucayb baanu u dirnay faqaala wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb yaa qowmi qowmkayow ucbudullaha alla caabuda warjuu rajeeya alyowma alaakhira maalinka dambe warjuudaani marka raje unbaa lagu macnaynayaa ahlucilmiga qaar baa waxay ka macneeyeen ay wakhaafuu alyowma alaakhira maalinta aakhira ka cabsadaa laga wadaa rajaha macna alkhawf waa laga macneeyaa laakiin ibnu jariir wuxuu yidhaahdaa waa marka nafyi ou ku jiro haddii rajada nafyi ou galo bimacna alkhawf weeyaan maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaaran oo kale ina aladiina laa yarjuuna liqaa'anaa ay laa yakhaafuuna liqaa'anaa waaye haddii laakiin wax nafyiya uunan ku jirin rajadu rajadeeda unbay joogaysaa ayb qaarna iskaga macneeya way jiraan labadaba ayb warjuu rajeeya alyawma maalinkii rajeeya alaakhira dambe maalinka ugu dambeeya rajeeya rajadaada marka u camalfalaa laga wadaaye maxaa yeeley qofku isagoon shaqo gelin hadduu wax iska rajeeyo waa doqonnimo iyo iyo iyo wahsi laakiin qofku markuu ama wax baranaayo ama uu shaqaysanayo ama uu wax isku duuduwo shaqo ou hayo markaabuu wax rajayn karaa laakiin haddii aadanba shaqo haynin maxaad rajo ma jirta rajo wa marka warjul yowmal aakhira aakhira u shaqaystay ka dhigan tahay marka leanna haddaad aakhira u shaqaysataan waad rajaynaysaan walaa tachow ha fasaadinina fil ardi dhulka korkiisana ha hallayninina mufsidiina idinkoo fasaadinayo kuwa hallaynaya xaal aad tihiin ayb waa xaalatun tu-akidu caamilahaa fakadabuuhu way beeniyeen faakadathum waxaa qabatay alrajfatu midii gilgili yacni gilgilaysay cadaabkii baa markaa qabtay fa asbax waa lagu qayliyey markaasay iyada iyaga dhan ba marka way ka gariirisay laabtoodii bay garaacday ayb dhulkii baa markaa la go-ay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim degmadooda dhexdeeda jaathimiina kuwii kuudkuudada oo aruman oo jilbihii marka u fadhiya macnaha wacaadan wathamuuda waqad tabayana lakum min masaakinihim wazayana lahum shayطaanu acmaalahum fasadahum can sabiili wa kanuu mustabsiriin wacaadan waahlaknaa waan halaagnay ahlaknaa baa lasoo qadarayaa lianna faahadat fakadabuuhu faakhadathm rajfatu meeshaas cadaab siyaaq cadaab waay cadaaba meeshaa lagu sheegay marka wacaadan waahlaknaa waan halaagnay caadan caad ba ayaan halaagnay reer caad wathamuudana waan halaagnay wathamuudana waa la akriyey wathamuudanna waa la akriyey wathamuudana waan halaagnay reer thamuud waqad tabayana waxaa caddaaday lakum idinka idiin caddaaday haddaad quraysh tihiin maa wusifa lakum wixii la idiin soo tilmaamay oo min ihlaakihim iyaga halaagidooda ah yaa idiin caddaatay min masaakinihim bay idinkaga caddaatay degmooyinkii ay deganaayeen xaggooda waayo iyaga marka ay safrayaan oy shaam u socdaanna dhankaasay mari jireen oo xaggaa shaam markay aadayaan diyaari thamuud bay mari jireen waadilqura degmooyinkii marka meeshii ay thamuud deganaayeen bay arkaayaan markaas marka degmadii baa waxaa uga muuqanaya marka meeshaa in halaag ka dhacay reer luudna markay sii socdaan oo sa saduum ay galaan way arkayaan iyagana qura yacni qaryatu luud dhankan yeman iyo markay soo aadaan tihaamo xaggeeda iyana caad bay arkayaan iyo meelihii lagu halaagay bay arkayaan marka allah wuxuu leeyahay idinku waxaa idiin caddaaday halaagaas aan sheegayno wuxuuna halaagaa idinkaga caddaaday meeshay deganaa jireen dadkaas oo degmadoodii baad ma maraysaan wazayana lahum waxaa u qurxiyey iyaga ashaydaanu shaydaan baa u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii xuxumayd fasadahum wuxuu ka celiyey cani sabiili waddadii xaqa ahayd buu ka leexiyey wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa kuwo wax fiirinayay ahaayeen dad markaa yacni wax fiiriyo oo wax ogay ahaayeen macnaha wax ogaan la-aan ma ahayn wacaadan wa ahlaknaa waan halaagnay caadan caad ayaan halaagnay iyo wathamuuda reer thamuud waqad tabayana waqad xaqiiqe ahe tabayana lakum waxaa idiin caddaaday idinka maa wusifa lakum waxaa la idiin tilmaamayoo min ihlaakihim iyaga halaagidooda ah xaggey ka idinkaga soo caddaatayna min masaakinihim min jihati masaakinihim meelihii ay deganaayeen xaggooda idinkaga soo caddaatay wazayana lahum waxaa u qurxiyey ashaydaanu shaydaan yaa u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii xuxumayd fasadahum waa ka leexiyey cani sabiili waddadii buu ka celiyey xaqa ahayd wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa wax arkaya oo wax u fiirsanayo mustabsiriinada marka laba macnaa ku jiro labada macnee ku jira waxay ahayd wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina kuwa aad u fiirinayo aad u yaqaano yacni fii dalaalihim baadidooda yacni baadida ay ku jireen aqoon la-aan kuma ahayn wax waa ku ogaayeen oo baadidoodii marka mustabsiriin ku ahaayeen ay mustabsiriina fii dalaalihim mucjabiina bihi weliba aad bay ugu faraxsanaayeen mucjabiina bihim bihaa way ku faraxsana mucjabiina bihaa kuwa ku faraxsan bay ahaayeen yaxsabuuna anahum calaa hudan waxay isu haystaan inay hanuun ku taagan yihiin qofku hadda bani aadam marka baadidu ka badato shaydaanka u qurxiya camalkiisa camalkaas xun buuba mucjab ku noqonayaa soo maaha aad buu ula yaaba waa iskula waa isu ma waa isku mahadinayaa camalkaas xunka ah haddii marka de xaqii buuba markaa yasayaa ambiyadii ilaahay buu quursanayaa qofkii xaqa wata ayuu quursanayaa ou yasayaa kaanamaa noloshiisu inay nolol aad u liidata tahay buu u qabaa sidaa buu u malaynayaa isagiina marka wuxuu iskula fiican yahay mabda-aas xunka ah ee shaydaanku ku qaaday weliba kuma sii jirto haddii maal iyo xoog iyo adduunku socsocod iyo loo fidiyo oo loogu daro maba kusii jirta nacam ayb waa kaa hadda bal yacni waxaa weeyaan ummadahan insilaakhay ee dhumay ee diinkii ilaahayna ka dhunsan haddana iyaga isu haysto inay dadka hagaan oo markaa yacni iyaga qofkaynan wax u sheegin ama aynan hagin waxay u haystaan markaa qof xayawaanka godadka ku jiroo kale ayuu ula mid yahay ilbaxnimo annagaa lehay leeyihiin oo yacni ilbaxnimadii iyo xadaaradii iyo sida laysu maamulo iyo haddaynan iyagu ka bixinin tababar dadka kale waa eberba waxaas marka shartaas iyo baatilkaas iyo waxaas xunka ah bay marka mucjabiin ay ku yihiin mustabsiriin marka macnuhu baatilkii iyo dalaalada ay ku taagnaayeen bay iskula fiicnaayeen wey ayb tafsiirka mujaahid baa wato tafsiirka labaad waxa uu yahay wa kaanuu mustabsiriin yacni xaqii bay arkaayeen way oo marka xujadii waa ku oogantay xaqiina way arkaayeen macnaha labaad kaas way kaas baana aada mooda inuu ashbah yahay sida qurdubi uu ku tegay oo macnuhu marka waxay waxaa weeyaan xujajka alle waa u way u timid wayna fahmeen oo dad marka juhaal oo waxba aan ogeyn ma aha xujadii ilaahay waa ku oogantay marka de cadaabkii waa meelna uga uga uga bayri maayo labadaas macnaa wa kaanuu mustabsiriinadaa ku jirta wa qaaruuna wa fircawna wa haamaana walaqad jaaءahum muusa bilbayinaat fastakbaruu fi اlardi wama kanuu saabiqiin wa qaaruuna ayaan halaagnay iyo wa fircawna iyo fircawn iyo wahaamaana haamaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah jaa-ahum waxaa u yimid muusa muusa u yimid bilbayinaati xujooyin cadcad buu ula yimid fastakbaruu way santaageen fi lardi dhulka korkiisa ayay ku santaageen oo ambiyadii ilaahay inay raacaan ayay ka santaageen oo waxay yidhaahdeen anu'minu libasharayni midlina wa qowmuhumaa lanaa caabiduun ma waxaan u rumaynaynaa laba qof oo bani aadam ah haddana qoomkooda annaga aan gumaysanno oon ka awood badannahay oon gacanta ku hayno waa miyaan rumaynaynaa kibirku marka waa kaas fastakbaruu way santaageen oo waxay ka santaageen inay nabiyullaahi muusaa raacaan fil ardi dhulka korkiisay ku santaageen wamaa kaanuu maynan ahayn saabiqiina kuwa anaga naga naga tegayo oo naga hormarayo maynan ahayn iyagu yani wamaa kaanuu saabiqiina ay faa-itiina annaga nagama baxsan karaano intay naga ordaan kuwa naga dhaqayo naga hormaraya ma aha waan soo qabanaynaayo gacanteennayna ku jiraan wa qaaruuna ayaan halaagnay qaaruun iyo wa fircawna iyo fircawn iyo wahaamaana iyo haamaan qaaruun suurat lqasas baaba kusoo marnay haamaanna laftiisa waa kii marka iyada lafteeda suuradda waan kusoo marnayo wasiirkii fircawn fircawn ayuu ahaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ah jaa-ahum muusa muusa u yimid bilbayinaati xujooyin cadcad buu ula yimid fastakbaruu way santaageen xaqa inay raacaan ayay ka santaageen fil ardi dhulka korkiisa wamaa kaanuu maynan ahayn saabiqiina kuwa inaga naga dhaqayo naga hormarayo oo inaga naga fakanayo maynan ahayn iyagu oo waan soo qabanno o waan halaagnay fa kullan akhadnaa bidanbihi fa kullan mid kastaa oo kuwii lasoo sheegay ah akhadnaa waan qabannay bidanbihi bisababi denbihi baan u qabannay dembigiisaan u halaagnay oon u qabanay fa minhum iyagii man ayaa ka mid ah arsalnaa aan dirnay calayhi korkiisa aanu ku dirnay xaasiban dhagxaan aan kor uga soo daadinay qururux dhagxaantaasi marka reer luud ayay ku dhaboobaysaa iyo reer caad leanna luud yacni nabiyullaahi luud qoomkiisii dhagax baa lagu soo diray oo fa arsalnaa calayhim xijaaratan min sijiilin manduud suuratu huud waataan kusoo marnay reer caad iyaga laftoodana dhagaxda ma ka taganoo dabayl baa lagu halaagay dabayshana dhagax ayay wadataa dabcan baciid maaha iyada wa minhum iyagii man ayaa ka mid ah akhadat ay qabatay hu isaga assayxatu qaylada ay qabatay kuwa markaa yacni qaylo ay qabatay baa ku jiro kuwa qaylada ay qabatayna waa reer hamuud wa minhum iyagii man ayaa kamid a khasafnaa aan la goynay bihi isaga alarda dhulka aan la jarnay waa qaaruun wa minhum iyagii man baa ka mida aqraqnaa aan maashaynay waa fircawn iyo qoomkiisii wamaa kaana allaahu alla ma uunan ahayn liyadlimahum alla ma ahaanin liyadlimahum inuu dulminayo walaakiin lagu noqoye kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda yadlimuuna inay dulminayeen alla maunan ahayn inuu dulmiyey iyagaa naftoodii dulminayey oo shirki ku dulmiyey iyo kufri iyo xaqii oo markaa yacni la khilaafo mathalu ladiina اtakhaduu min duuni illahi wliyaaa kamathali lcankabuuti اtakhadat beyta mathalu ladiina kuwii tusaalahooda ittakhaduu samaystay min duuni illaahi alla sokadiisa wliyaaa samaystay kuwo ay nafciga iyo dur dhib iyo dheef kuwo ay ka raadiyaan oo xaajadooda ay u bandhigtaan samaystay alla ka sokay tusaalahooda kamahali lcankabuuti caaro tusaalaheed waay caaro caarada tusaalaheed waay ittakhadad samaysatay caarada oo ittakhadad samaysatay beytan guri caaro guri samaysatay ayaa un tusaalahooda uu la mid yahay wa ina awhana albuyuuti guryaha midka ugu taagta daran la beytulcankabuuti caarada gurigeeda waay low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna iyagu inay og yihiin ana haadaa kani mathaluhum mahmahdoodu inay tan la mid tahay hadday ogaan lahaayeen low kaanuu yaclamuunada u noqon mayso guryaha waxaa ugu taag daran guriga caarada hadday ogaa lahaayeen maaha waa og yihiin taasi in guri caaro guri taag daran inuu yahay qof aan ogeyn ma leh taasi low kaanuu yaclamuunada waxay ku xiran tahay hadday iyagu og yihiin tusaalahoodu inuu yahay tusaalahaas oo kale laakiin iyagu inay wax ku taagan yihiin bay ismoodayaan ma oga ayb halkan marka de tusaalow alla ku bixinayaa subxaanahu wa tacaala tusaalaha waxaa laysku shabahayaa labada geese tusaaluhu waxa uu yahay qofka ilaahay heyrkii caabudayo oo nafci ka raadinayo dheef dhib inuu ka celiyo ka raadinayo oo aan rabbiga weyn aan ku xirnayn waa caaro caaro guri dhisatay oo kale caaradu markay guri dhisato ay gasho gurigaasi dabayl iskama celin karo roob iskagama celin karto oo roobkiina iskagama celin karto dabayshiina iskagama celin karto waxa yarka ah ee la soo gudboonaanaya iskagama celin karto maxaa yeele waa guri aada daciif u ah oo guryaha iyo markay fuushaba dadka waa kuwa yacni mara yar haddii saa lagu yiraa isaga dhanba waa isku baa isku dumaya waa isku baaba-aya yacni nimankanna marka waxaa la leeyahay meel weyn ma haystaan ninkii baahidiisa iyo xaajadiisa ilaahay heyrkii u bandhigtay meel adag ma haayo meel adag kuma taagno ninkii danihiisa iyo xaajadiisa rabbiga weyn ee boqorka u bandhigtana ee isaga isku halleeyana meel adagoo haystaa intaasaa marka la rabaa in la fahmsiiyo nacam intaa marka hadda ilaahay tawfiiqdiisaa lagu fahmi karaaye aayadda dambe ta aayadda ku xigta midda kasii dambayso watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun ayuu alla dhahayaa waxaa laga yaabaa marka xataa qof diintii aayadihii laqbeynayo axaadiistii laqbeynayo intaa inuusan fahmeynin mushkilada marka ugu daran waa kaa oo maanta dhan marka caawo dhan inuu uqaylinayo wax oo uunan hadda ogeyn heena aan dhehaynin hoona aan dhehaynin nacam oo marka u yeerayana aan hee dhehaynin baahida markaas ou qabana aanba ka warqabinba nacam leanna adiga baahidaada rabbi unbaa ka warqabo nacam sida uu rabbi uga warqabo wax uga warqabaa ma jiraan sida uu wax uga qaban karaa cid wax uga qaban karta ma leh sida uu kuu maqlayo ama bad hoosteed ku jir ama god ku dhex jir ilaahay unba waa ku maqlayaa sida uu rabbi kuu maqlayo wax kuu maqlaya male dhulgariiradan waa weyn ama yacnii hubkan waa weyn ee dhulka lala dhacaya qaarkiis haddii waxaad arkaysaa mararka qaar qofkii inta dhismo kusoo dumo yaan lagaba warqabinba dadka godkaasu iskaga jiraa cid ka warqabta ma laha waxaa laga yaabaa laba maalin saddex maalin kadib in laga soo saaro intaa ilaahay baa ku nooleynayay ilaahay baana maqli maqli karo ogna mar walba ogaa bani aadamku intaasuu ku egyahay isaga dhan haddana maca daalika dhib iyo dheef wuxuu ka raadinayaa meelaynan jirin dhibku iyo dheefku uunan jirin marka taasoo alla subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa ninkii ilaahay heyrkii ku dhegan oo isku hadleynaya wuxuu la mid yahay caaro guri dhisatay oo kale gurigaas sida uu daciif u yahay ayaa waxa adiga aada isku dhajisayna ay daciif u yihiin hadduu nool yahayna wax dhimanaya waay oo isaga laftiisii dhib uu ku imaan karo hadda hadaad cid qof isku hadlaysa nool waa dhiman karaa waa dhimanayaa isaga laftiisa isagoo nool ayaa xaalkiisu isbedelayaa markaasuu dhulka tegayaa isagoo wax ahaabuu hoos haddana tegayaa meeqadadoo marka boqorro ahaa ama madax ahaa oo wixii loogu yimaado oo tale adduuno oo ay gacanta ku hayaan saa u dhiibi jiray markii dambena intay goosatay dadkii iyaga ku xirnaa inay dhuuntaan oo isqariyaan ay bilaabeen oo marka la yidhaha kaasaad adiga la shaqay jirtayba marka waa dhuumanaya waa inkiraya maya maya buu leeyahy nacam waa marka uu nool yahay qofku saasuu daciif u yahay nacam haddii uu dhintayna iska badaa warkiisa nacam hadduu isaga dhulka ka hooseeya muxuu kuu samayn karaa mathalu ladiina kuwii tusaalahooda ittakhaduu samaystay min duunillaahi alla sokadii ka dhigtay ka samaystay awliyaa-a ka samaystay ibnu jariir wuxuu yidhi awliyaa-a samaystay kuwaasoo yarjuuna ay rajeynayaan nasrahaa hiilkeeda wa nafcahaa dheefteeda cinda xaajatihim ilayhaa markay u baahdaan ayb fii dacfi ixtiyaalihim tusaaluhuna marka muxuu ku socdaa wajushabaha waa maxay qofkii ilaahay cid aan ahayn ama alle ka soke samaystay cid uu dantiisa yacni hiil iyo hoo iyo garab ka raadsado kaasi yacni xeeladiisa dacfiga iyo taagdarada haysato waxay la too tahay kamathali lcankabuuti caarcaaray la mid tahay nacam ittakhadad samaysatay beytan guri samaysatay kay maa yukinuhaa si gurigaasi ay yacnii qoraxda iyo biyaha waxaa si uu u ilaaliyo yacni gurigeeda markay samaysanaysa iyadoo de xifdi iyo waxay ka raadsanaysaa ilaalinay ka rabtaa inuu ilaaliyo falam yafii canhaa shay-an waxba uma tarin falam yuqni canhaa shay-an waxba uma unan tarin cinda xaajatiha ilayhi markay u baahan tahay waxba waa u tari waayen kanina marka uu u baahan yahay waxba u tari maayo wa ina awhana albuyuuti guryaha kan ugu taagta daran la beytulcankabuuti caarada gurigeeda wa low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay garanayaan ana haadaa midkan lasoo sheegay mathaluuhum mahmaahdoodu inay tahay ayb wa ana amra diinihim diinkooda sha'nigiisana baaligun mid gaaraya waay min alwahani xagga dacfiga haadihi lgaayata gaayadaasuu gaarayaa sidaa hadday ogaan lahaayeen la aqlacuu canhu waa iska dhaafi lahaayeen shirkigaas banaan waa iskaga tegi lahayen ina allaha yaclamu maa yadcuuna min duunihi min shay wahuwa alcasiizu alxakiim ina allaha alle yaclamu waa og yahay maa yadcuuna inaynan tuugaynin iyaga min duunihi alla sokadiisa ma tuugayaan min shay-in ay shay-an shay ma tuugayaan shay macna leh ma tuugayaan sida alle waa og yahay wahuwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waay alxakiimu falsan maadan marka naafiye waa laga dhigi karaa mawsuulo waa laga dhigi karaa masderiye waa laga dhigi karaa sida ugu sahlanna maada in naafiye laga dhiga waaye sidaa marka la yidhaahdana markaada waxaa weeyaan in allaha alla yaclamu waa og yahay maa yadcuuna laba qira'a ku jirta maa yadcuuna iyo maa tadcuuna ibnu jariir maa tadcuuna buu rajaxay isaga macno ahaan oo wuxuu leeyahay lianna quraysh baa lala hadlayaayo waxaa la leeyahay in allaha yaclamu alla waa ogyahay maa tadcuuna min duunihi min shay isaga sokadii shay macno leh inaydnan caabudaynin waa ogyahay yadcuuna haddii la yidhaahdo kuwii horaa qeybaa ayaa lagu hadlaya ayb haddii marka maada laga dhigo naafiya haddii mawsuulo laga dhigana waxay noqonaya in allaha alla yaclamu waa ogyahay maa ay ladii kiibow alla ogyahay yadcuuna ay caabudayaan oy tuugayaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa min shay-in shayga shayna ah wax kamida shay wax kamid ah ah sidaasuu noqonayaa mintaa tabciidiyaa laga dhigaa markaas ayb haddii masderiya laga dhigana in allaha alla yaclamu waa ogyahay maa yadcuuna dacwatuhum yeeritaankooda iyo cibaadadooda min duunihi alla sokadii min shayin ay u yeeranayaan wax kamida shayga ayb wahuwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu ee falsan wa tilka taadaas alamhaalu mahmaahaha ah oo qur-aanku uu alla ku mahmaahayo nadribu waan caddaynaynaa haa iyada linnaasi dadkaan u caddaynaynaa wamaa yacqiluhaa ma garanayo mahmaahda ila alcaalimuuna kuwa caalimiinta oo waxwax garanayo unbaa yaqaanaan oo garanayaan ayb aayaddan markaa salafku waxay dhihi jireen saxaabada ama taabiciinta iyo marka ay qur-aanka amhaashiisa iyo mahmaahyaalkiisa markay wax ka garan waayaan oo kale ama cilmigeedu si uu ka noqdo iyo waxay dhihi jireen inay aada wax u bartaan bay ku dadaali jireen oo waxay dhihi jireen waxaan ka cabsanaynaa inaan noqon inaan garan weyno amhilada alleh wuxuu alla ku mahmaahayo inaan garan weyno oo aayaddan markaa aan aan ku sifoobi weyno watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun oo qofka qur-aanka fahmo waa caalim cilmiga in la bartaa marka meeshaa ku jirto caalimkuna waxaa la yidhaahdaa alcaalimu jaabir baa waxaa uu nabigu sal ll slam uu ka wariyey alcaalimu man caqla can illahi facamila biطaacatihi wاjtanaba sakatahu caalimku waa qofka ilaahay xaggiisa wax ka gartay daacadiisa ku camal falay caradiisana ka dheeraaday xadii markaa yani abu daawuud uu warinaya waxaan ujeedaa uu soo saaray daawuud ibn lmuxabar fi kitaab alcaqli ayuu kusoo bixiyay tafaasiirta qaarna way sheegaan lakiin aad buu daciif u yahay wa tilka taadaasi alamhaalu ee maahmaahda ah nadribu waan caddaynaynaa haa iyada linnaasi dadkaan u caddaynaynaa ibnulqayim markaa wuxuu ururiyey amhaashaas qur-aanka mahmaahooyinka ku jira oo aada u sharxay aayadaha oo tusaalooyinka ah wamaa yacqiluhaa ma garanayo ila alcaalimuuna kuwa caalimiinto wax garanaya unbaa garanayaan ayb marka qofku haddii xagga alle oo wax ka garan waayo musiibaa haysato waa inuu bartaa uu ku dadaalaa siduu wax u baran lahaa khalaqa allahu asamaawaati waalarda bilxaqi ina fi dalika la aayata lilmu'miniin khalaqa allaahu alla wuxuu abuuray asamaawaati samaawaat buu abuuray ciraryaal waalarda dhulkii buu abuuray bilxaqi buu ku abuuray lilxaqi bilxaqi lilxaqi buu u abuuray xaq xaqaasina waa maxay in isaga keliya la caabudo ina fii dalika kaagaa la aayatan baa ku sugan aayad lilmu'miniina mu'miniinta ugu sugan utlu aqri maa aqri shay uuxiya la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga lagu waxyoonayo aqri min alkitaabi kitaabka xaal uu ka ahaaday qur-aankii xaal uu ka mid yahay ama uu ka ahaaday wa aqim oog asalaata salaadii oog oo salaadii toosi ina salaata salaada tanhaa way reebaysaa can ilfaxshaai xumida ayay reebaysaa xaggeeda iyo walmunkari iyo munkarka waladikrullaahi ilaahay xuskiisa akbar weynin badan wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa waxa tasnacuuna aada sameyneysaan utlu aqri ayaa nebigii baa marka waxaa la amrayaa dadka inuu qur-aankan ku aqriyo utlu aqri maa ay ladii kii aqri uuxiya la waxyoonayo ilayka adiga xaggaaga lagu waxyoonayo min alkitaabi kitaabka xaggiisa xaal uu ka ahaaday ama kitaabka xaggiisa ka aqri qur-aankaana loo jeedaa qur-aankii aqri wa aqim toosi asalaata salaada toosi salaada toosi marka waxaa loo leeyahy salaad toosan tuko oo ay u dhammaystiran tahay shuruudihii iyo arkaantii iyo wixii kaleo ay ribtay lagana ilaalinayo mubdi waxyaabaha burinaya ee mawaanicda ina salaata salaada tanhaa way reebaysaa cani ilfaxshaa'i bay reebaysaa fuxshigii iyo walmunkari munkarkii bay reebaysaa macnaha marka waa maxay sidan loo jeedo macnaha loo jeedaa waxaa weeyaan salaada qur-aan baa ku jiro salaada dhexdeeda waxaa qeyb weynka ah oo lagu aqriyaa qur-aanka aayaddana waxay kusoo bilaabatay utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi bay kusoo bilaabatay qur-aankan la aqrinayo ee haddana waqti cibaado lagu aqrinayo salaadii dhexdeeda lagu aqrinayo qofku haddii uu ku tadaburo oo intuu macaanidiisii fahmo ku tadaburo ou fiirfiiriyo waxaa dhaba xumaan inuu ka harayo yani waa xumaan bay salaaddii reebaysaa waa marka lagu tadaburo salaaddii oo waxa loo tukanayo iyo cidda la qaabilayo yacni rabbiga la hor istaagayo iyo qur-aankan la akrinayo qawaaricda ku jirtay adiga qalbigaaga garaacayso haddii aada fahamtay oo aada dhegaysato ee markaa yacni tanhaa cani ilfaxshaa'i walmunkari macna sidaas wayna ee macnahaasna ishkaalka oo wuxuu bixinayaa dad badanoo tukadaa jiro haddana xumaan xumaan sameeya say ku dhacday ee dadkaa tukanaya haddana xumaanta sameynayo ee tadabur badan ma leh salaadooda wailaa hadday si dhaba ugu tadaburaan waxay akrinayaan ay aada u fiiriyaan cidda ay hor taagan yihiin ay markaa yacnii qiimeeyaan ay weyn si dhaba ay u weyneynayaan ma sameeyaan waxyaaba xunxun ayb macnaha labaad waxa ay tahay ina salaata tanhaa cani ilfaxshaa'i walmunkari salaada waa dembi dhaafaa laga wada oo ruuxu marka uu weyse qaato salaaddii uu tukado dembi dhaaf bay salaaddii wadataa labadaa macnaa marka meeshaa ku jira waladikrullaahi ilaahay xuskiisa waladikrullaahina laba macno laga macneeyaa macnaha koowaadi waxa uu yahay in laga dhigo masdarun udiifa ilaa faacilihi marka wuxuu noqonayaa waladikrullaahi alle xusitaankiisa cabdahu addoonkiisa ou xusayo ayaa akbaru weynin badan min dikri lcabdi rabbahu wuxuu ka weynin badan yahay addoonka xuska ou rabbigii xusaayo leanna waxay ahayd maogtahay fadkuruunii adkurkum markaad adiga ilaahay xusto adigana ilaahay baa ku xusayo labadaa xuskee weynin badan kan ilaahay baa weynin badan adoo addoon ah haddiiba rabbi uu ku xusayo xuska ou rabbigaa rabbi ou addoonkiisa xusayaa ka weynin badan midda ou addoonka rabbigiis xusaayo macno marka sidaas waay waa de waxayna ka imaaneysaa abaalmarinta iyo yani markaad rabbi xusto adigana inuu ku xusayo ayb marka kan alla adiga kaa weyn ayb macnaha labaadna waxa ay tahay in laga dhiga masdarun udiifa ilaa mafcuulihi waladikrullaahi ilaahay la xusidiisa yacni isaga in la xuso addoonkiibaa rabbi xusaayo akbaru waa weynin badan tahayo cibaado aada u weynin badan oo aada u qiimo badan weeyaan waay marka macnuhu sidaa marka loo dhigana oo markaa yacni dikriga allah weynin badan muxuu ka weynin badanya daacaadka kale dikrigaa ka weynin badan dikri marka la yidhaahdana qalbiga iyo lisaanka iyo jawaarixda intaba ilaahay waa laga xusaa kan ugu qiimaha badanna waa qalbiga in ilaahay laga xusuusto haddii aan markaa laysku wada keeni karin qalbiga in rabbi laga xusaayo laga xusaa muhiima oo marka aada rabbi qalbiga uu kugu jiro oo cadamadii alle ay qalbigaaga ku jirto xumida macaasida cabsi baa kugu jirto waad ka joogaysaa laakiin rabbi marka uu qalbigaaga ka maqan yahay oo qalbigaaga rabbi uunan kugu jirin adiga ood iska ilowsan tahay ee markaas yacni haddaad xataa afka ka xusxusayso waxaa laga yaabaa marka xumaanna inaad ku dhex gashaba marka dikrigii isagana marka in aada loo ilaaliyo aada loogu dadaalo weliba dikrigu kan mutlaqa ah iyo midka muqayadka oho subaxdii iyo gabalku marku dhacayo ka hor la akriyo yacni casirka kadib iyo subaxa kadib iyo munaasabaadka qofka ou yani adkaarta loo jideeyey iyo wardiga qur-aanka uu akhrisanaya iyo salaadaha sunnooyinka iyo towbada ilaahay iyo istikfaarta lala imaanaya kulli dikri kuwaas waay wallaahu alle yaclamu waa ogyahay maa ayuu rabbi ogyahay tasnacuuna aada samayneysaan waxa aada samayneysaan rabbi subxaanahu watacaala waa ogyahay goodin waayo marka middan iyadana aada waciid baa ku jira war rabbi waa idin ogyahay waxaad samayneysaan is-ilaaliya hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed